bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waa lix labaatanka may sanadka laba kun saddex iyo toban kusoo dhawaada dhegeystayaal warka reediyo wardheer oo dhan axmed maxamed islaan axmed madoobe oo shirkii jubbaland dhowaantan ka socday lagu doortay inuu noqdo madaxweynaha maamulkaasi jubbaland ayaa murtiyeedkii kasoo baxay ururgoboleedka igaad uu soo dhaweeyey hase yeeshee waxa uu sheegay in shirka ururgoboleedka uu ku baaqay ay iyagu doonayaan inuu noqdo mid u dhexeeya keliya dowlada federaaliga soomaaliya maamulka isagu madaxweynuhu uu ka yahay iyo sidoo kale urgoboleedka igaad oo goobjoog ka ahaanaya inkastoo urgoboleedka igaad ay soo jeediyeen in magaalada muqdisho lagu qabto dowlada soomaaliyana ay qabato shir ay isugu imaanayaan beelaha dega gobolada jubbooyinka iyo gedo oo maamulku meelgaara loogu sameynaya goboladaasi jubbooyinka iyo gedo ayaa axmed maxamed islaam axmed madoobe oo kamid ah dhowr ruux oo sheegatay in ay yihiin madaxweynaha jubbaland waxa uu tilmaamay in aysan marnaba aqoonsan doonin in maamulkale lagu soo kormagacaabo oo iyagu ay yihiin sida uu yidhi maamulka saxda ah ee ka jira jubbaland waxa uu sheegay dhibaato kasta oo ka dhacda deegaanada jubbaland ay mas-uuliyadooda qaadi doonto dowlada soomaaliya shalay afhayeenka maamulkaasi jubbaland cabdinaasir seyraar ayaa waxa uu sheegay sajraid mar uu ku qabtay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose in magaalada muqdisho laga soo abaabulay barnaamijyo dhowr ah oo la doonayo in maamulka lagu fashiliyo islamar ahaantaasina ay dhowr jeer arrimahaas iyagu ka digayeen dhinaca kale wararka ka imaanaya xadka kenya iyo soomaaliya ayaa sheegaya in xalay dagaal qaraari oo muddo socday uu ku dhex maray halkaasi ciidamo ka tirsan kuwa dowlada kenya iyo kooxda al-shabaab dagaalka waxaa la sheegaya in xalay saqdii dhexe uu ka bilowday deegaanka dhamaajaley oo ku yaala xadka kenya iyo soomaaliya halkaas uu khasaaro dhimasho iyo dhaawac dhinacyadii dagaalame uu soo kala gaaray sida ay xaqiijinayaan dad deegaanka ku sugan waxaa dagaalku uu socday muddo saacadaha waxaana la sheegayaa in ay isku adeegsadeen hubkii ay heli kareen dhinacyadu horjoogayaal ka tirsan al-shabaab oo la hadlay idaacad afkooda ku hadashay ayaa ku faanay in ay dileen ilaa iyo toban ka tirsan askarta dalka kenya askar kalena ay nolosha ku qafaasheen waxaana sidoo kale ay sheegeen inay la wareegeen saanad milatari oo ciidamadaasi ay lahaayeen dhinaca ciidamada kenya ma jiro ilaa iyo hadda wax war uu kasoo baxay kenya ayaa ciidamo usoo dirtay gudaha soomaaliya sanadkii laba kun koo iyo toban markii ay sheegtay in ay doonayso inay la dagaalamto al-shabaab oo ay ku eedeysay weeraro dhowra oo ka dhacay gudaha dalka kenya inay shabaab ka dambeeyeen halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa redio wardheer ciidamada biliiska degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud bartamaha dalka soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay dad loo haysto in ay dembiyo kasoo geysteen ismaamulka soomaalida ethoobiya islamar ahaantaasina ay dembiyadaasi ka mid yihiin dilal taliyaha amniga ee maamulka degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud axmed muuse cismaan ayaa sheegay in howlgal ay ciidamadu sameeyeen ay kusoo qabteen shan nin oo loo haysto in labiyi labaatankii bishan deegaanka galaadi ee ismaamulka soomaalida ethoobiya kusoo dilan dad kale oo deegaankaasi ku dhaqnaa kuwaasoo islamar ahaantaasina soo baxsaday soona galay degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud sidoo kale taliyaha ayaa sheegay inay gacankuhiglayaasha gacanta kudhigay ay wateen saddex qori iyo laba toorey kuwaasoo dhammaantooda ay ciidanku la wareegeen baaritaano dheeraadan lagu samaynayo dibadbax ay soo qabanqaabiyeen maamulka jubbaland garabka axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa ka dhacay magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose dibadbaxaas ayaa looga soo horjeeday dowlada soomaaliya waxaana dadka dibadbaxyada ka qayb qaadanayay oo qaybo ka mid ah magaalada socod kusoo maray ay ku dhawaaqeen erayo oo ay ku taageerayaan maamulka jubbaland ay nooga soo horjeedeen dowlada soomaaliya dibadbaxan wuxuu imaanayaa xili magaalada kismaayo shalay ay xubno ka mid ah maamulkaasi jubbaland ay ka sheegeen in ay kasoo horjeedaan go-aankii gaad islamar ahaantaasina ay iyagu yihiin madaxda maamulka jubbaland ee saxda ah warbixintan muqdisho waxaa ka soo diray waryahayaga maxamed nuur amiin banaanbaxayaasha oo ahaa kuwo si heer saraa loo soo agaasimay kana dhacay qaybaha kala duwan ee degmooyinka gobolada jubbada hoose iyo sidoo kale jubbada dhexe ayaa waxay dadweynuhu ku dhawaaqayeen eryo ka dhana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyagoona sheegaya dadweynahaasi inay taageersan yihiin dowlada federaalk soomaaliya ayna garab taagan yihiin loona baahan yahay dowlada federaalk ee soomaaliya inay garab istaagto maamulka jubbaland inu u fidiso taageere waxaa banaanbaxayadan laga dhigay degmooyinka ugu waaweyn ee gobolada jubbada hoose ee jubbada dhexe waxaana goobihii ay ka dhaceen ka mid ahaa magaalada kismaayo ee ah xarunta gobolka jubbada hoose iyo sidoo kale magaalada bu-aale iyo qaybo kale oo ka tirsan gobolada jubbooyinka waxaana dadweynahaasi ay ku dhawaaqayeen erayo ay ku cabirayeen fikirkooda ayagoona sheegayay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay ka dalbanayaan inuu garab istaago uuna gacan siiyo maamulka jubbaland ee uu hogaamiyo madaxweynaha maamulkaasi ee dhowaan loo magacaabay sheekh axmed madoobe iyadoo ay jiraan taageero madaxweyneyaal ah oo magaaladaasi ku sugan ayagoona mid waliba si gooni ah u sheegayo inuu yahay madaxweynaha maamulka jubbaland haddaba dadkii kasoo qayb galay banaanbaxa ka dhacay magaalada kismaayo iyo deegaanada kale ayaa waxay fikirkoodii ku cabireen siday u taageersan yihiin dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale rabitaankooda ku aadan maamulka ama garabka uu hogaamiyo axmed madoobe ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa bismillaahi raxmaani raxiim haddaan nahay maamulka iyo shacabka jubbaland waxaan soo dhaweynaynaa nabadda calanka sooma soomaaliya dowlad soomaaliya iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed annagoo ah jubbaland yaan soo dhaweynaynaa ha noolaato jubbaland ninkii ninkii diinada dooli mayno jubbaland calankeeda ninkii aqoonsigeeda diinada dooli mayno waayo wax siyaasada oo shaqo ku leena najiga waa banaanbax loodeed waa banaanbax soomaaliyeed waa banaanbaxaan kusoo dhaweynayno midnimada waan taageersanahay waa dowladanadii waa waa madaxweynahanagii waa federaal baanu nahay federaalka faragelintaanu diidanay hadduu dowladeenaba jubbaland soo farageliyata ma doonayno ma doonayno hadda hadda hadda hadduu dowladeenaba jubbaland
sidoo kale goobaha uu banaanbaxani ka dhacay ayaa waxaa ka mid ahaa degmada afmadow halkaasoo boqolaal dadweyne oo isugu soo aruuray ay ku dhawaaqayeen eriyo ka dhana madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayagoona ku sheegay madaxweynaha inuusan ahayn madaxweyne qaran ee uu yahay madaxweyne qabiil waxaadna dareemi karaysaa halka ay la eg tahay carada ay ka qaadeen maamulka jubbaland ee uu hogaaminay garabka uu hogaamiye axmed madoobe hor istaagii ay ka hor istaagtay jamhuuriyadda soomaaliya inay siiso wax aqoonsi ah taasi beddelkeedana dhowaan igad ay isku raacday in magaalada muqdisho lagu qabto shirweyne qaran kaasoona dib heshiisiin loogu samaynayo dadka dega deegaanada jubbooyinka maamullo kumeel gaar ahna lagu doonayo in loogu dhiso deegaanadaasi iyadoo haatan jubbaland ay leedahay ilaa iyo shan madaxweyne oo ay kala hogaaminayaan siyaasiyiin caan ah maxamed nuur muqdisho
warkii waad ka dhegaysanayseen radio wardheeda kheerta qiimaha qadarinta inaga mudan waa nagaynta